baasaboorka waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horeeya ay dowladda u qabato muwaadiniinteeda baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee ay qabto bulshada haddaba baasaboorka soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan laba bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaane kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad ardayda xiliyada waxbarasho ka qaybgeli lahaa ee weli xaniban iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka xildhibaan yuusuf xaali jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka waxauuna ka waramayaa sida ay u taabatay muddada labada bilood ah ma sheegi karo laakiinse wiil aan ilmaadeerna muddo shan iyo toban cisho camal dhaawac ah oo yaala isbitaalka daarushifa baasaboorkiina waa same waa sawirka wuu galay waxaa lagu geeyey migrationkan tegay goobta uu dhaawaca ku yahay oo lagu xanaaneynayo ku yaala isbitaal daarushifa la yidhaahdo baasaboorka marka waa la daabicin waayey waa la waayey wiilasha dhalna waxay ugu dhaheen waa xiran yaha baasaboorka maamulkaan raadiyey inaan arko ninka ugu sarreeyo migrationka colonel coffy waa ii suurageli weysa inaan helo welina wiilka wuu yaalaa isbitaalka daarushifa aaduna tacbaan u yahay dhabarka ayaa bir uga jirtaa inkastoo aanan xaqiijin karin haddana dadka qaar aanu la hadalno waxay noo sheegeen inay jiraan dad xanuunsanaa oo daryeel caafimaad dibadda loogu qaadi lahaa oo ay u suurageli weysay baasaboorka xaniban awgii oo u geeriyooday abshir waa wiil dhallinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo laba bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah waxa uu ka warramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay hay baasaboorka waxaan u raadinayay hooyadii hooyadii xanuunsan baan raadinayay oo dalka dibadiisa aan rabay inaan u kaxeeyo marka falastiin caqabado aad u badan baan kala kulannay ilaa haddeerna dee dowladda soomaaliya ayaa xanibtay baasaboorka kuley ilaa haddeerna waxaa niwan yahay marka ma garan karna sababta dad badan oo dee iyana u dhiban baasaboorka walaahi maan lay sheegin sababta loo xanibay ku dhawaad bil iyo ku dhawaad buu xaniban yahay december ilaa adeer buu xaniban yahay baasaboorkii january oo dhan baa dhamaatay ilaa adeer february lagu jiraa marka ilaa adeer waxaa helna malaha resultiin beella dowladda xildhibaan yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay ma khatar uu ku jiraa wax lagu qaada daan la helin ninkaas khatar uu ku jiraa isbitaalka waxay ugu dhaheen baralis oo noqonaa amba xaaladiisa si kale isku bedeli kartaa ay ugu dhaheen
abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la-aanta ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid a tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku la-dahay iyo weliba duruufo ka duwanba
dabcan way jiraan dad badan baa xaniban marka dee way jiraan baasaboorka waa loo wada xanibanya dadka dee siyaabo kala duwan bay maadaama ay taadi jinsiyadii dalkooda iyo dareemi karaysaa magarata
xildhibaan yuusuf xaylo jimcaale waxa uu sheegay inay tahay arrin culays iyo xanuunba leh in dadka soomaaliyeed ay la soo deristo xaaladan oo kale wuxuuna sheegay in culayska isaga xildhibaan ahaan uu dareemay shacabkuna ay kasii badan dareemayaan in ay dad badan oo iska cabanaa oo ku arkay goobta migrationka dhowr maalino hadda migrationka tegay waaba xiran yahay waa waaye qof aan qaabilo marka waa dareemi karaa maanta anigoo xildhibaano si walba waxu raadinayo haddii aan la ah qof kaloo maanta qof wadan arki karin waad dareemi kartaa duruufta jirto marka arrin taas arrin xanuun badanay ku naqotay maanta baasaboorka saameynta ummadda soomaaliyeed wallaahi falastiina walaalay waa arrin xanuun badan sababta iyo waxa keenana cidda taqaano iyo cidda ku shaqa leh iyo ciddii lagu ogaa in la weydiiyay ku habboon tahay laakise waa arrin aada ii xanuujiyay mararka qaar waa waa waa ku xanuunsadaa si aan ufasira ma aqaan waayo shaygan aanay kama shaqaynayn ma naqaan qaabka loo sameeyo qaabka shirkadaha loola heshiiyo laakiinse xanuun weyn ayaan dareemay maalmaha wiilkaas xanuunsan markii aan arrintiisa u kacay samaynta baasaboorka soomaaliga ayaa la sheegay inuu u xaniban yahay khilaaf ka dhexeeya shirkadii samayn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogeeyeen mas-uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka sidoo kalena wasaaradda maaliyadda oo la sheegay inay arrintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda balse kama aanu jawaabin dalabkeenii waraysi ee arrintan la xiriiray